aydan ku helahay magaaladan dashqada la yidhaha caasimadan jamhuuriyadda basmaksatan ee kolley bukhaare iyo samaraqad iyo tirmidi iyo dhulkooda ay kuba yaalaan waa jamhuuriyaddaasay kuba yaalaan waxaana inoo raaciyey min ahli maa waraa annahri waa cibaaro kutubta kusoo noqnoqota taraajimta iyo meelo maa waraa nahri dhici karta waa arkaysaan kutubta dee ninkii idilaac liba waa helaya taraajimna way kuba badan tahay aad bay ugu soo noqon siyar calam nubalaa iyo keyrkood waana bilaadan oo bilaadii islaamka kaba mid ahay dad aada u badanna kaba yimaadeen raadi weyna islaamka jihaada iyo wax kasta kuba lahaa bal markaa de waxaa laga yaaba haddana tarjamadiisii ama waxa ay tahay waxaa la arkaa meel idinlama socoto kolley waa tansilaya dee guud ahaan waa laga yaaba waxaydan si fudud ku heli karin laakiin magame de waxaan leeyahay hadduu ruuxu islaa adigu baxsi se faa'iidadii oo dhow aan din sheegayeen waraa nahri ma waraa nahri waa bilaad markii dambe dee culimmada islaamka kuba idlaaqay ama taas webi la yidhaaho jayxuun la yidhaaho ayaa wixii ka sheeya xagga bari ka xigana culimmada islaamku waraa nahri bay ku idlaaqeen wixii galbeed ka xigaana waa dalkii ballaadhnaa ee khuraasaan la odhan jiray ee culimmada aada u badan ay kaba yimaadeen khuraasaan waa xaddiisa iyo soohodinta ay khuraasaan lahayd ee xagga bari ayaa webiga ahayd jayxuun wixii bari ka xigaa waa bilaada badan ee lagu magacaabay maa waraa nahri usmugsataan oo dhan baa ku jirta kakhastaan dee qaybteeda koonfureed oo dhan baa gelaysa ilaa weli ka shisheeyo sayxuun la odhanayay inta udhexaysa o dhan dee bilaad dheer bay ahaydba aadna culimmadu ay gaba yimaadeen iyo bilaadii islaamka oo kale bal taas baa maa waraa nahri waa webigaa jayxuun kolley jayxuunna dee xadda bari marka la eego afghanistan balkhi iyo mazaar sharif iyo dhinaca marka bilaabmaya adigu uu la socda un khuraasaan buu laba soconayay oo dhinaca baryo iyadaa xaddeed ahayd oo wixii galbeed kaba xiga ayaa bilaadii ballaadhnayd oo imika saddex dowladood u qaybsan turkmanistan iyo iiraan iyo afghanistan intii dee khuraasaan la iskuba odhan jiray ayuu xaddiisa bari yahay taasna waa midowa jayxuun arrin kalea jirto dee ninkii xadiid malaa xataa mede riyaadan dheeraaninba xadiid badan maaha riyaadka waa kuba yaalan xadiidkaa saxiixa muslim ku sugan oo sayxaanu wa jayxaanu waalfuraatu waniiru min anhaari iljanna xadiidku wuxuu aha sayxaan iyo jayxaan iyo furaat iyo niil waxay kaba mid yihiin webiyada jannada ayay kaba mid yihiin xadiidku saasuu ku yahan bal macnihiisa imika uma jeeda iyo waxay culimmadu taa kuba fasireen inay webiyada jannada siday kuba yihiinba walow xadiidkii isra dee furatiya niil gaar ahaan ay uguma sugnaayeen iyo halkay ka soo baxayaan waxaa lehay lafdiga xadiidka waxaa ku yimid sayxaan iyo jayxaan laba welino webina waan sheegay imakoo jayxuun iyo sayxuun la yidhaah kolley kaa jayxuun la yidhaha waa ka soke imika waqtigan aamu baa loo yaqaanaayo dee bilaada badanna waa galaa ilaa mala siberia kuba shubo waxa weeyaan labay kala yihiin oo jayxuun iyo sayxuuntan aan sheegaya bilaadu maa waraa nahri iyagu waa kuwo sayxaan iyo jayxaanna waa laba webiyo kale oo kolley shaam waqooyigeeda ama bilaadan armeniya iyo inahaas iyo webiyo ku yaalay weeye kolley bilaadan turkiga waxaan filaya marka amigu soo gaadhsnayn dee culimmada hore markay sharxaysay bilaadul arman kaba lahaayeen waa intan marka dambe ay degeen adigu masiise iyo adana iyo meelo thuquurtii islaamka ka midayd webiyo ku yaalay weeyaanoo iyagu waa dhinacan barhkood hadday shaam yidhaaheenna waa shaam bay dee markaa la jaar ahaayeen ee kuwana ay bilaadul arman ha yidhaaheen waa bilaadii marka armeniya ama arman ay deganaayeen ee waxa weeyaan waa laba webi bay kale yihiin kuwan xadiidka saxiixa muslim kuba sugan iyo kuwan kale laakiin imaamkii weynaa qaadiciyaad baa sharxiisa muslim xadiidkuna muslim aakhirkiisu ku yimaadaa sifatuljanna kuma yimaada ee isra iyo meelaheeda kuma yimaado ayaa sharxiisa muslim oo maanta madbacaysan oo dabcadee sagaal mujalad oo weliba si fiican loo dabdiyey ikmaalulmuclim bal maalan kaas oo kale ayuu ka dhigay sayxaan iyo jayxaan iyo jayxuun iyo sayxuun oo magacyada culimmada islaamka ay kuba idlaaqa inay isku mid yihiin dee laakiin taa imaam nawowi iyo keyrkiina kolley way ku radiyaan taasoo waxay leeyihin meesaa uu qaadiciyaad yidhi maaha isku mid maaha ee kuwaas xadiidka ku suganna waa kuwan xaggan soke dee bal iyaga ay lahayd marka waa bilaadul arman buu kuba sugan yihin waa masiise yaadana iyo magaalooyin dee huquurtii islaamka iyo cawaasimtii islaamka ee xuduudda ahaydee reer ruom laga dagaalamay ama dee u dhexaysayba ah waqtiyadii intaanay cuhmaaniyiintu iman iyo kuwa kalena waxa weeyaan waa kuwa bariga xiga weeye oo bilaad ma waraa nahriyo labada webi ee xaggaas xigaba weeye dee waqtigaas hore magacyo lahaa imikana magacyo leh culimadii muslimiintuna ay taa kuba idlaaqeen bal taasba weeye kolley waa umuurahaas lahaa halkan dee yar ifaade ahaan wa qaala abu bakrin ilqafaalu min asxaabina kitaabka aan sheegaya halhamsaar dawat lathar ayaan siri bal inuu wax wadanka ah uu soo qaado khaasatan zaylac oo kaleo dee waqtigaa dahabi macruuf ahayd ama waqti saddex boqol oo sanood ku dhow horteed dee mucjamu mastacjam iyo kutubtaa la qoray ay ku taalay dikrigeedu waayo mucjamu mastacjam iyo zaylacoo soo qaada jaziira fi lxabasha habay dhahayd yaquut alxamawi mucjamu buldaankiisa waa kusoo qaada kolkol caadooyin dee aad soranaysa mala waxan imay dhicin iyo dadkooda ha kaba sheego dahabina markaaba kaba dameeye laakiin ina dikri kama soo qaadin laakiin wuxuu meel xunwaan buu dhigtay ah waa bilaada aan xadiiba lagu aqoon aan xadiid laguma aqoon riwaayana aanay kuma sugnayn bilaadii buu tiriyo wuxuu ku bilaabay wadankaa shiinaha dee intii muslimiintu ay gaarsiisnaayeen haddana hindiya sindiya kolley hindiya iyo ama bilaad ama shibru jaziira alhindiya iyo sindiya hay saraaciyeen dee waqtigiisii saas ayada laakiin laba qarni dabadeed iyadaaba cilmiga xadiidka u badnaatay laakiin waqtigii dahabi dee sidaas sabaabeed qarnigii tobnaad marka lasoo gaadhay iyadaa manaadiqdii kale kaga badnayd ba cilmiga xadiidka ilaa waqtigeenanba waa jiraan wuxuu wadaba markaasuu deeta soo waday intuu bilaad badan soo tiriina waa bilaad takruuri walxabashatu bilaadka takruur waa meel kolley dhulkaas dee malanuuba iyo inkashaysa iyo dhulkaas dadka madow iyo haddana xabasho iyabuu kusoo daray iyo dhul buu adigu badiu tiriyo bulgaar buu tiriyo waxyaaluu tiriyo dee tule oo dhulka dhulka xadiidba riwaayadii aanu jirin aan laguna aqoon markaas adigu dee tulaa cilmiga kale waa jiraa fiqiyo tafsiirba ee laakiin xadiidku kama hadlayo xabasho ayuu lahaa markaas iyaduna waa bilaad ayuu kusoo daray adda xadiid agtooda kuma sugnay daba qaala abubakrin alqafaalu min asxaabina asxaabteena waa aimadii waaweyneed ee shaaficiya bal beledkiisiiba ninkii markii hore xanafiya ay ahayd in fiqiga hagaag u geliya madhabta dhulkaa ku faafiye weeye bilaadaas yajuusu waxa banaan ataqsiisu taqsiis la khaas yeelo fii asmaai ljumuuci asmaadii jamac ahayd aynu soo maray ilaa an yabqa halaaatun ilaa ay saddex kaba hadhaan walaa yajuusu ma banaana akharu minhu intaa saddexdaa wax kasii badan wax kasii badanta wuxuu wadaa wixii kasii hooseeye kaba sii yaraa xagga yarida ugaba sii badnaa oo laba iyo mid iyo sii hadalkii dee shiiraasii makaan kuba soo maray intaa takhsiiskii inuu gaadho taasi ma banaana cibaaradii uu sharaxa kaba cabiray walaa yukhasisu ilaa maa duuna dalika bay ahayd intaa wixii saddex kasii yar lama sii takhsiisinayo waana cibaaro dee ka waadaxsan cibaaradiisa imika halkan uu dhigtay walow ee meelo kalena ay taasi dhacdaan filaya hadalkii ibnu samcaani samcaani oo kale markaa qawaadiciisa wadaliilu calaa jawaasi dalika marka waxa ay tahay abubakr alkafaal kollay dad kalena way la qabaano qowl aada u raadee xoog badan ee waxa ay qowlkiisu yahay haddii alfaadii dee aynu mubhamka ahayd ee mid iyo wax ka badanba ku dhici jirtay sida man oo kale dee waana la ifraadiyaa waana macno ifraadna way leedahay macno jamcina way leedahay macnaa mid way ku dhici kartaa wax ka badanna way ku dhici kartaa saa daraaddeed baa damaa'irteeda loogu celiyaa kolna iyadoo macnahan ifraadka la eegayo ayaa dee la ifraadiyaa damaa'irta iyada u laamaysa kolna qur-aanka labada xaalaba way kuba sugan yihiin iyadoo macnahan jamcay leedahay la eegayabaa damiirkii u laamayay la jamciyaa ayaa la jamciyaa haddaba bal matalan taasoo kale waa saxoo qafaallo waa ogoliyey qorooyinka kalena way ogoliyeen in la khaas yeelo ilaa mid keliya uu ka hadhayo mid uu markaa wixii loo jeedayba uu noqdo intii kale ay kaba baxaan laakiin markaa wuxuu leeyahay qafaal dee cid kalena way la wadaagsanaysaa waana qowl xoog badan be haddii sa almuslimuuna oo kale taksiiskii waa ku iman karaa afraadii badnayd ee uu lafdigan almushrikuun ama almuslimiin ku dhici jirtayna waa la saari karaa laakiin xadda uu ku joogsanaya taksiisku waa saddex inuu ka hadho ina waa ta aynu soo marnay jamaca waxa ugu yar marka xaqiiq ahaan la eegaya saddex inay tahay intaa wixii ka yari macne majaasi isu rogayo haddaba wuxuu leeyahay ilaa saddex laga soo gaadhayo taksiis waa ku iman karaa alfaada jumuuca laakiin saddex dee wax ka yar ma noqonayso halkaa saddex waa inay baaqi noqdaan marka lafdigii caamkaa la waxa weeyaan la takhsiisinayo ama wax ka badan laakiin saddex wax ka yar inuu takhsiisku soo gaadho maaha oo wixii ka hadhayba lafdigii almuslimiin mid uu noqdo ama laba uu noqdo kolleyna waa qowl dee masalan xoogiisa leh wadaliilu sheekhu laakiin waxau leeya tanu dambuu qabaayo tii horeu qabaa wuxuu leeya wadaliilu waxa u daliila calaa jawaazi dalika lafdigii caamka ahaa xataa jamacba haba noqdee la takhsiisiyo ilaa mid kaba hadhayo waxa u daliila waxa weeye huwa isagu anahu lafdun waa kan la takhsiisinaya takhsiisku ku yimi waa lafdun lafdi min alfaad alcumuumi cumuumta alfaadiisii kaba mid ah fajaaza waxa bannaan takhsiisu in la khaas yeelo ilaa an yabqa waaxidun ilaa mid kaba hadhayo oo macnaa anahu waa kan jamac ah waa lafti alfaadii cumuumta kaba mida in la taksiisiyaa way banaantay ilaa mid kaba hadhayo laakiin muxuu daliil kaba dhigtay daliiluhu kaa inuu bannaan yahay ilaa mid ay ka hadhayso ama uu ka hadhayo daliilkiisuna waa alasmaa lmubhamaatu asmaadan mubhamka asmaadii kaman wama oo kuwaasoo kaleba mid waa dee iyadoo in lafdigu uu yahay uu u suubanayay dee afraad aada u badan haddana takhsiis ahaan mid inuu ku hadho dee waa wax lays ay malaha dee isla meel dhigeenba ama ilaa mid uu soo gaadhayo in la khaas yeeli karo dee kol hadday taasba bannaan tahay tanna way bannaan tahay macnaha wuxuu ujeedaa waxaan uga qiyaas qaadanaynaa daliiluhu alasmaa almubhamaat waa daliiluhu alqiyaasu cala alasmaai almubhamaat waa qiyaas aan uga qiyaas qaadanayno asmaadii mubhamaadka ahaa waxaa bannaan takhsiiskeeda ilaa waaxid marka kana waa la mid laakiin dee tay ku kala duwan yihin marka horeba lafdigan man iyo maa waxay u suubanayeen midka keliya iyo wixii ka badanba way u suubanayeen mid way ku dhacayeen wax ka badanna way ku dhacayeen laakiin marka lafdiga jamca la eego dee asalkiisii markaan eegnayo wixii xaqiiqo u ahaa isagu mid kumuu dhac ahayn labana kumuu dhac ahayn waataynu soo marray walo dee qowlkoodii raajix ahana inuu saddex iyo wixii ka badan kuba dhacayay marka taasay ku kala duwan yihiin oo dee qorooyin kale markaa asmaadan jumuucda ilaa mid ka hadhayo lama takhsiisinayo waa ilaa saddex ugu yaraan inay kaba hadho xujadoodu waxa ay tahay marka horaa dee wixii intaa ka yar jamac laguma idlaaqo hadday dhacdona waa macno majaaza ayay leeyihin faslon waidaa khusa haddii la khaas yeelo min alcumuumi cumuumka laga khaas yeelo shay-un shay lam yasir ma noqonayo allafdu lafdigii majaazan majaaz isuma rogayo lafdigii xaqiiqada ahaa fii maa baqiya wixii hadhay ee halkii dee kuba hadhay ee xukumkii cumuumka kuba hadhay tanna waa masale kalea sheekhu raximah llahu tacaala inoo soo dhigtay fasalka inoogu soo dhigtay oo waxa weeye lafdigii caamkaa takhsiis baa ku yimi afraaddii uu suubanayaa qeyb ka mida xukumkii caamka daliil ka saaray qeybtii soo hadhay maanta inay lafdigan waxaa marka hore mawduuciisu uu ahaa macnahan istiqraaqa iyo shumuulka uu ku sugan yaho afraaddaasoo dhan buu wada shamlinayay imaka amaa afraaddii qeyb ka midii wixii lafdigan mawduuciisa ahayd ee loo dejiyey may ahayd ee daliiluunbaa qeyb saaray haddaba marka daliil uu qeyb saaro intii soo hadhay ma waxaan weli odhanaynaa lafdigani xaqiiquu ku yahay mise faladii dee loo isticmaalay wixii ballaadhnaayee loo dejiyey wax kamida u maanta loo isticmaalayo wuxuu noqonayaaba inta hadhay kolley majaaz buu noqon oo majaaz buu isu rogayaa bal taas baa adigu arrintu ay tay sheekhu wuxuu yihi markaa raximahu llahu tacaala haddii bal matalan lafdigii caamka ahaa wax laga saaro afraaddiisii ahayd oo daliil lagagaba saaro inta soo hadhay weli xukumkii caamka ku soo hadhay majaaz ma noqonaysee waa xaqiiqown intiina xaqiiqun buu ku yahay ine wax kale oo loo naqliyey maaha macno kale looma naqlin macnihiisii qeyb ka mida un weeye tanna markaa xaqiiqa ayuunbuu ku noqonayaa wixii hadhay weeye waana jumhuuru lculamaa halkan qowlkoodii oo dee waxa weeye aktharu shaaficiyana waa ta lagaba soo naqliyey barhkoodna waxay kabaa dee bal matala adu kolley waa culimada dee xanaabila iyo akhar alxanafiya iyo shaaficiya qowlkoodii ama jumhuur lculamaa qowlkooda weeye inta kalena waa xaqiiqo ujeedadsan kaa hore u xujaysanaynay markuu laftigu isku wada jiray aan uxujaysanaynay inagoo dee bal majaazka ine waxay noqotaa waa ti aynu sooba aragnay majaazka marka daliil iyo qariin un baaba lagu xambaari karaa inagoo dee waxyaalaha u baahan baa intii kalena ixtijaajka aan xujaysanaynaan xaqiiq ahaan inuu yahay uxujaysanaynun baa iskaba jiraysa taas baa macnuu noqonaya wa qaalat ilmuctazilatu muctazila waxay idhahdeen dee qolooyin kolle qowlka la wadaagsadeena way jiraan iyaga ahayne yasiiru wuxuu noqonayaa majaasan dee kol haddii macnaha shaamil kuu lahaa macnihii shaamilkaa qayba ay ka baxday oo imika macnihiisii ama afraaddiisii uu badnayd ee uu shaminayay qeyb ka mida un loo isticmaalayo ama uu kuba dhacayo wuxuu isu rogayaa intan dambe maanta majaazun buu yahay xaqiiqaba kuba aha waa majaazun taas bay yidhaaheen kollayna qolooyina ikhtiyaarkood weeye suu dee bal matalan saaxibu lbaxri uu sheego sarkashi baydaw iyo ibn alxaajib iyo safiyudiin alhindi iyo bal matalan waxa weeyaan malaha qowl waxay doortaan waqaala alkarkiyu wuxuu karki yidhi waanayn hore usoo maray oo a'imadii xanafiyada waqtigiisii amin mutaqadimana weeye dee kollayna akar alxanafiya qowlkoodu weeye kamiye ama in badnoo xanafiyada kamid aan ujeedaay in khusa haddii lagu khaas yeelo bilafdin lafdi mutasilin la xidhiidhsaday lafdigan caamka ah waana alfaadaha inoo dambeeya abwaab kala duwan in abwaab isdaba socota inoogu iman wadalika kalistinaa'i wa shardi istitniiya shardigiiba weeye lam yasir ma noqonayo majaazan majaaz ma noqonayo wixii hadhay ee ku hadhay lafdigii caamka majaaz isticmaalkiisa loo isticmaalaya ama ifaadadiisaasi majaaz ma noqonayso wain khusa haddii lagu khaas yeelo bilafdin lafdi munfasilin kuwaasna way noo dambeeyaan waa mukhasisaadkii munfasilka ahaa ee aan lafdigan caamka marka hore laba socon haddii lagu khaas yeelo saara majaazan majaaz buu noqonaya bal markaa kolley aqwaashu intan way ka badan tahay waxaa dhici karta inay intan labalaabkeediiyo in ka badan noqoto ee qowlkan saddexaad muxuu yahay talaqaad wixii mukhasiska ahaa ee lafdigan caamka khaas yeelay ee daliilkii ah in la kala qaado la tafsiil la geliyo marka waxa weeye dee way inoo dambaysaa kutubtii horena waan kusoo aragnay mukhasisaadkan daliilkan caamkaa khaas yeelaya kuwa mutasila waa istinihii iyo shardigii iyo taqiid bisifa iyo kuwaasi waa lafdiga caamkunbay la socdaan oo waa mukhasis mutasila la yidhaah gaar ahaan looma saarayo gaar ahaan uma joogsanayaanba midna waa haddii bal nas caam ahaa oo qur-aan ku sugnaa oo aayad qur-aan ahayd oo caam ahayd aayad kaloo qur-aana ka gooniye ay khaas yeesho ama xadiid xadiid kale khaas yeelo oo kale ama umuuraha kale dee aan ahayn alfaadahan ama waxaan la socda naskii caamkaha ee isaga aan gooni loogaba saarahayn ama aan gooni isu taagahayn aan ahayn ee mutasil munfasilka taasna waa mukhasis kale marka wuxuu kala qaadayaa karkiyo ciddii qowlkiisan la qabtaan hadduu dee naskariyaba uu caamkii khaaska ay ku wada yimaadeenoo waxau khaas yeelay naska caamkaaba uu la socday una waa ama istifna ahaan ama sifa ahaan ama shardi ahaan umuuraha iyada wixii soo hadhay aad baa kaasi luqada ugu badantahay leeyihin isticmaalkiisuna aad buu u badan yahay de waxaan isticmaalkiisu badan yahay wax ka hor imanayaana jirina waa calaamo xaqiiqa iyo waxaasi inuu xaqiiqo yahay xaqiiqadiisin buu ahaanaya oo intii usoo hadhayna xaqiiqo buu ku noqon laakiin daliil ka baxsamay hadduu isagu yahay ka wax khaas yeelay afraaddiisii qeyb kamida xukunkii caamka kaba saaray iyada markaa majaaz buu noqon buu yidhi markaa sheekhu wuxuu yihi wahuwa qowl lqaadi abi bakrin alashcariyi waxaana weeye qowlkan dambe tafsiilka leh waxa qaba qaadiga abi bakrin kunyadiisu tahay nisbadiisuna dee alashcariyi loo nisbeeyo kollay dee dariiqadiisiibuu raacay walow isagu aanu la kulmin asxaabtiisii uu laba kulmay kaba qaatay xaggaas walow dee nin marka la eego xaggaa kalaam aqoontii ashcari mid lamidoo lahaayo dee suu dahabi yidhaaho madaayiq buu ku khilaafaa sababtu waa min mudaraa'ihim maaha nin dee tabacuun ah waa nin halkaa uba dhigman ninka u idin qabtee eegta kolley muxuu yihi moxamed ibnu dayib ibnu moxamed ibnu jacfar abubakrin ilbaqilaaniyu waa imaamkaa dee magacaa ku shuuroobay abubakr ashcari waxaa la arkaa inaan dadka dee dee ninkii kutubta aada u yaqaanuun baa u garanaya ee waa baqilaani ninkan la yidhaah weeye ama ninkan dee imaamka ahaa marka la eego funuuntiisii xaggan usuul markay noqoto difaacii badnaa ee ama radintii badnayd ee jahmiye iyo raafido iyo marka la eego muctazile iyo qolooyinkaasoo dhan ba u radiyayo kutubtiisii jaanibkaas ahayd iyo marka taa la eego marka baqilaani nisbadan baqilaana wuxuu san wafayaatulacyaan sheekh hanley uu yidhaaho horta waa albaqila waa fuulka ayaaba la yidhaha baqila marka isaga iibitaankiisa iyo waxyaalahaas bay nisbadu tahay laba luqana way ku sugantaho in baqila un la yidhaaho oo la gaabiyo markaa laamteeda waa la shadaa walow dee inta badan imika xataa keenaa ku taalo iyadoo mamduudkii taho shadkii ay leedahay in baqilaa uu la yidhaha ama baqilaa iyadoo mamduud ay tahay oo laamta la fudaydiyo markaa baqilaa ay tahay nuuntani kolley nisbadii kumay sugnayn ee waa wax yimi me ziyaado nuuntani ay timi uun oo nisbadan unbaa keentay laakiin waa nisbadee markaa shuduud baa kolley shaaday noqonaysa waayo waa sida sancaa oo kale imaka sancaaniyun waa tan loo nisbaynayo nuuntani meel kumay lahayn kelimadii nisbadan unbaa keentay dee de wax qiyaasoo meeshii jiraana ma jiro waa shuduud oo kale sida bahraa oo kale reerkaa bahraaniyun oo kale sancaa sancaanintana baaqilaa ayay baaqilaaniyu noqonaysaa bal markaa taasba weeye sheekhu xagga hoosuu idinka dhigay kolley tarjamadiisu kolley intaa maahe siyar calam nubala oo kale mujaladka toddobiya tobnaad weeye iyo albidaaya wanihaaya iyo kutubtaas oo dhanba waa nin dikri kuba leh in tartiib ulmadaarika qaadiciyaadna kolley waxyaalo badan akhbaartiisa kuba sugan ee wuxuu yihi xagga hoosuu kaba qabtay wajahu cadudu dawlati safiira can iran malik rumi fajarat lahu fi lqustandiniyati munaadaraat maca culamaai nasraaniya bayna yaday malikiha cadudu dawla waa nin adigu kolley nimankii dawladdii reer bani buweyh weeye kolna baqdaad iyo dhulkaas oo dhan dee khaliifadu magaxaba ahaadee iyagu suldadaba yeeshay waa nin raggaa kaba mid ahaa ayaa diray qustandiniyana waa magaalada istanbul la yidhah lakiin waa markii dee ay markaas izanda ee reer rum iyaga caasimadooda rumtii shartiyada markaa ay u ahaydba munaadaraad munaadaraadka kale qeyb kaba mida bidaayaha iyo sira calami nubala iyo inta badanna tartiib tartiib ulmadaariga madhabta maaliki dee dabaqaadkeeda ah ee qaadiciyaad leeyahay iyo way iyo kutub kala duwan baa soo naqlisa laakiin waxyaalihii dee ay culimadu soo naqliyeen waxaa kaba mid ah kuwa ma taataabanaye waa nin buu ahaa kolley fahmadiisa iyo fiiradiisii ay badnayd oo aqoon sarana lahaa dee kolley aimaduna dee guud ahaana ay de nin hiq u ahaa sida dahabi yidhaahaana dee marka la eego dariiqadiisuna kolley ama qawaacidiisuna usuushan sunahay inteeda badan kuma binaysnayde markii uu tegay halkaas oo kale ayaa ninkii boqorkaha doonay dee ninkana wuu maqlay oo dee waa uu ka warhaya xaaladiisa wuu maqlay bal inuu usoo galo isagoo dee rukuucsan oo kale oo foorara waa isagu taa ku doonayay bal markaasuu meel fadhiistay kadin yaroo kooban oo dee ninkii ka gelaya isagii u gelaya inuu foorursado uu mooye si kale aanu ku gelahayn isaguna waa mid uga jeeday oo dee waa isagoo raakicasay dee dadkiisuba ay ku samaynayaan ha usoo galo sheekhu markiiba waa dareemay ti kadinkan laga gelinayay iyo wixii waana nin wafti u socda muxuu samayn xaggii kale u jeestay dabaduu ku galay intuu xaggan fadhiisay ayuu dabadii ku galay markuu meeshii ka wada baxay ayuu xaggiisii isu rogo markaasuu salaamay ninkii boqorkaana midakii aduu gartay aqoontiisii inuu wixii fahmay oo kale tiibuu fahmay oo dee bal markaa taas waay waxyaalahay soo naqreen waxaa kaba mida iyadoo majliskii la fadhiyay baadargoodii ayuu ku yidhi boqorkoodina waa fadhiya kayfa alahlu walawlaad bal ka waran xaaskii iyo carruurtii ka waran boqorkii baa yidhi inahum yunazahuuna can dalika ha odhan taas waa laga nazaha isna uga jeeda tuli fatunazihuna hada can hada daka can hada walaa tunazihuna rab alcaalamiin can saaxibati lwalad balkana waxay galeen oo umuuray xataa majliskii lagu weydiiyey bal ka waran maxaa dhacay saydadii nabigiina xadiisadii ifkigay ka waramayaan ay ujeedaan iyo inshiqaaqiyo dayntiba adigu waxyaalo uu ku afgooyey uun oo iyagu ay jawaab u waayeen bay hadalkiisu ahaa bal adu waa nin saasa weeye afar boqol iyo saddexdii hijirada dhimashadiisa saa idima dhigtee marka wuxuu yihi isaguna waa qowlkii wadaliilu cala lmuctazilati khaasatan haddaba waxa u daliila muctazilo korkeeda ujeedadu daliilka aan ku radayna muctazilo gaar ahaan iyagu waxay dhahan guud ahaanba kol haddii taksiis ku yimaado majaaz buu isu rogayaaye waxa weeye huwa daliilkaasi waxa weeye ana alasla fi listicmaali marka la eego shaygan marka la isticmaalayo isticmaalkiisa waxa u asala alxaqiiqatu xaqiiqada weeye waqad wajadnaa waan helay alistinaa washarda istinihii iyo shardigii fi listicmaali xagga isticmaalka luqada uu kusoo noqnoqonayo la isticmaalayo ka gayrihimaa iyaga gayrkoodoo kale iyagoo uu kula mid yahay taa oo min anwaaci ilkalaami hadalka qaybihiisii kalea fadalla taasi waxayna tusaysaa calaa ana dalika xaqiiqatun isticmaalkan dee ama taksiiskan iyo kalaamkii ee inuu xaqiiqo uun yahay xataa wixii soo hadhay xaqiiqo unu noqonayo bal tan wuxuu leeyahy waa muctazile iyagoo aan kala qaadin kolley wuxuu ka dhigay cibaaradiisa nimanka halkan cibaaradiisa sharaxana kasii caddayde waxa ay tahay uun waxaan helaynaa oo carab luqadeedii aan ku arkaynaa iyagoo istisnaa iyo shardiga bikahra aan la koobi karayn oo isticmaalaya waxaa la isticmaalo isticmaalkiisu badan yahay wax caaridayo ka hor imanayaana aanay jirinna dee taasi waxay keenaysaa isticmaalkaa badla badsaday had iyo goor la isticmaalayo wax caaridaya aanu jirin isticmaal majaaziya maaha majaazigu kolkol baa qariino iyo daliil lagu isticmaala qariinaa loo isticmaala maha wa mar kasta la isticmaalo waxaan had iyo goor la isticmaalaya wax caaridayo aan u jirin waxa weeye waa xaqiiqo marka waxa ay taasi tahay dee wixii markaa inay istifahan iyo shardiganina waa wixii taksiiska keenayay wixii markaa inuu waxan hadhay ee ay istifaha kaba hadhay ee mustafaaminugii weli u baaqaya ama shardigan qeydkan lagu qeyday markuu baxo waxa aan shardiga lahayn ee xukunkii hore kuba hadhaya iyada waxay noqonaysaa uun bal matalan inuu xaqiiqo yahay weeye oo aanu majaaz hayn taasi waa qowlka uu iyaga laguba ribeeyey buu leeyahy wadaliilu cala aljamiic marka laysu wadageeyo kuwan xataa lemee kala qaadaya ma in lafdi mutasila taksiisku kuba yimi mise lafdi de waxa weeyaan munfasila iyagu lena waxa u daliila buu leeyahy ujeedadu waa daliilka radinta qowlkaa la radiyayo ama lafta lafdigani tanaawala wuxuu kulansaday ama shamaystuu gaadhaya ku dhacaya kula waaxidin kulubaa itaale wa kula waaxidin mid kastoo min aljinsi min afraadi ljinsi afraadi jinsiga kamida lafdigani lafdigaa keliya iyo nudqigaa keliya ugu wada dhacaya faida kharaja bacduhu afraadii jinsiga barhkii hadduu baxo bidaliili ama jinsigii waa afraadiisii barhkood bidaliili daliil ay ku baxdo waa daliilku waa mukhasiskii baqiya albaaqi intii kale waxay ku hadhi calaa maqtadaahu lafdu lafdigu siduu keenayay wa tanaawalahu lafdigu san uu shaminayuu keenayu kuba hadhaya fa kaana xaqiiqatan fiihi xaqiiqu noqon tana adigu waa istidlaal kale kalena kitaabka dee in qowlkii un hebel baa saa yidhi hebel baa saa yidhi de bal ixtijaaجkii walow dee in badan aanu adiladii kuwa kale soo bandhigahayn haddana de waa kan xujadii bal kuwa qowlka kale laga jawaabayay ama qowlkaa wixii jawaabaha inoo soo dhiganayo ruuxa kolley malakay u yeeleysaa bal xagga istidlaalka iyo niqaashka iyo waxyaalahaasay malaka ugu yeeleysaa tani marka waxa ay tahay un hadalkan dambe uu yidhi dee lafdigu in caamkee yimi afraadii jinsiga o dhan uu ku wada dhacayay kol hadduu ku wada dhacaya dhicitaankiisa iyo shamintaasna xaqiiqu marka horeba ahaa qayb ka mid a haddii daliil ka saaro oo xukunkii caamka uu kala saaro dee intii kale lafdiga suuq qaybtan la saarayba u keenu ugu dhacay xaqiiq ahaan ayuu intan harsadayna ugu dhacayay nudqigaa keliyaana wada shamlinayay marka lafdigu wixii uu markii hore keenayay ayuubay intani inoogu baaqi noqon oo markaa cumuumkii lafdigii maaha majaaz ahaan inuu isticmaalkiisan uu yahay waa lafdi xaqiiqo ahun bay taasna noqonaysaa calaa kulli xaalin bal waxa weeye waxaa cunwaankii hore ahaa oo dee masalada khulaasadiisa markaan aragno qowlkiisan uu raajax yeelayo haddii cumuumkii ama lafdigan caamka ah ee afraad badan shamlinaya ee ku dhacaya nuqigaasi ugu dhacaya qeyb kamida daliil saaro inta kale waxa weeyaan dee xujadan u xujaysanna lafdigan caamkii waa xaqiiqa ina macno majaaza maaha baabu dikri ma yajuusu taksiisuhu wama laa yajuus hada kani baabu bayaani dikri ma kii cadayntii baabkii weeye ama sheegidii yajuusu uu bannaan yahay taksiisu in la khaas yeelo iyo wamaa laa yajuusu waxaan taksiiskiisu banaanayn ujeedadu imaka halkana waa wixii mukhasaskii weeye waa kii la khaas yeelayay maxaa taksiis ku iman karaa oo iyo maxaa isagu dee sidiisaasu mooye wax aan taksiis ku iman karin tibuu sheekhu raximah llahu tacala halkan inoogu sheegaya waxaanaynu soo aragnay waxa taksiisku ku imanaya waa alfaadii cumuumka wixii aan alfaada cumuumkae aan ama lafdi ahaynee macno ah ama dee wax khaasaba markii hore ahaa ee wax ku yimaadaa ma jiraysa weeyaan imaka ta inoo soo wadaayo wa jumlatu hadalkan jumladiisu iyo khulaasadiisu waxa weeye annahu yajuusu waxa banaan taksiisu alfaadi lcumuumi alfaadii cumuumku lahaa in la khaas yeelaa way banaan tahay banaanayaanee kale waa balkaas laakiin wixii aan lafdi caam ahayn baa meesha hadalkeeda imanaya waa kan sheegaya wa ama taksiisu maakii khaasyeelkiisa la khaas yeelo curifa la ogaaday min faxwa alkhidaabi hadalkan dee mafhuumkiisa lagaba ogaaday faxwa alkhidaab waa mafhuumkan mafhuumun muwaafaqa la yidhaaho ayaa faxwa alkhidaabna laba yidhaahaa tambihna barhkooda way kaba cabiraan haddaba lafdigii kamaynaan ogaan ee lafdiga mafhuumkiisii laakiin waafaqsanaa isaga ee xukunkaa lafdigan nudqigu lahaa oo kale uun la mid ahaa ama ha kaba awleysnaade ayaa wixii aan kaba ogaano wadalika kaasoo kale weli hadalkii inoomuu ridin wadalika ka taksiisi ama jawaabtii dee amaada aan sheegaya ka taksiisi maa curifa kii la ogaadayba weeye khaasiyalkii min qowlihi caza wajala ilaahay qowlkiisii lagama ogaaday falaa taqul lahuma ufin falaa yajuusu kaasi ma banaana macnu waa maxay halkan horta dee wixii nudqiya ama lafdiya waa ka ee alfaadii cumuumka kamida in taksiis waa ku yimaadaan bal taksiiskuna aad buu uba badan yahay taas wixii khaas yeelayeyna dee waa wax mutasila iyo wax munfasilaba way noqon oo cashirkan ka dambeeya ayay inooga bilaabmi doonaan biidn illahi tacaala taasi iyadu waa mid laakiin waa wixii aan alfaad ahayn buu halkan inoo sheegaya iyagu midharh ka soo qaatay ama waxyaalo ka soo qaatay midi waxa weeyaan waa mafhuumkan mafhuum lmuwaafaqa laydhaa ama faxwa alkhidaab laydhaa ama tambiihba barhkood ay kaba cabiraan kaasba weeye marka wuxuu leeyahay kaas oo kale wixii aan ka ogaanayno mafhuumka aan ka ogaanayno lama khaas yeelayo maxaa mafhuumka sida looga ogaanaya muxuu yahy bal aayadan markaan eegno iyo macnaheed iyo waxay keenayso ayaa hadalkiisana aad inoogu caddaane imanka ilaahay qowlkiisa inuu yihi falaa taqul lahumaa uffin maxaa ilaahay caddeeyey oo halkan lafdigu yahay waa in in ta'fiifkan ama uffin labada waalid lagu yidhaha xaaraam uu yahay taas iyadu waa mid waa lafdigeedii haddaba laakiin maxaa halkan inooguba sugan oo mafhuumkii muwaafaqa inoogu sugan oo weliba dee yeelanaya fardi keliya ma yeelanaya cumuum buu yeelanayaa xagga xagga macnaha cumuum buu kaba yeelanayaaye waxa ay tahay dee lafdigii taxriimkuu kuba yimi ee lafdigu ahaa ufin in la yidhaahaaba ha noqotee maxaa meeshii imanayoon hadalkan ka fahmaynaa mafhuum muwaafaqayo baab awlaan ugaba fahmaynaa wixii kaleen ufin ahayn ee waalidkayna waxa cilladan loo diidaya ay tahay iide iyo dhib baa waalidkii ugu sugan marka wixii dhibi ay kuba sugnayd een ufi ahayna dee waa la xukum oo iyaguna xaaraan bay noqon bal dee waxyaalaha ka dhib badani inay ufin dhibteedu aad bay u sahlan tahay waxa ka dhib badan oo inta badan ana way kaba dee xukumkii iyadaa kaga awleysan in la caayo in la garaaco in dee dhib kale lagulaba sameeyo bal haddaba markaa waxay ahayd lafkii kaasuu ahaaye macnaha imaka aan halkan kama fahmay iiduhu inuu xaaraam yahe labadii waalid la dhibo oo kale takhsiis miyuu ku imanaya taksiisku siduu ugu iman karaa waxay noqon waa iyadoo suwartii iidahaas iidihii baa macno caama imanka inoo noqday mafhuumka lafti keliya muu noqon wuxuu noqday dee macnaha iidaha markaan idhahno suwar kala duwan baa inoo soo gelaysa halkaasaa macno cumuum uu inooga soo gelaya haddaba suwartii iidahee meeshaa jiray miyaan suuro intan ka soo reebno aan ka saaraynaaba xukumkii caamku lahaayo on odhanaya maya suuradaa dhibkaasi waa bannaan yahay markaa waa iyadoo la yidhaha markaa suuradaas suurooyinkaa iiduhu uu leeyahay sabigii bay noqon darbigii bay noqon xabsigoodii bay noqon de waxyaalihii kale iiduu kuma sugnaa suuro iyadoo laga soo reebo oo la yidhaha bal matalan may suuradaas iidiina waa ku suganyah waana bannaan yahay oo wax inoogaba soo baxan marka wuxuu leeyahy taas oo kale waxaani lafdi caama muu ahayn macna waxaan ka fahmnay buu ahayne nudqi muu ahayne macnuu ahaaye macnaha iyada waxba lagama soo reebayo kol hadday ciladii joogto iidahaas oo dhan xaaraamtii unbuu noqonaya halkaa taksiis kuma iman karo waa iyadoo suurooyin lasoo reebo waa iyadoo laba yidhaaho dee haddii waxa weeyaan waalidkii aad dayn kuba leedahay oo daynkii umumaadala ay jirto waad xidhan kartaa oo waa lagu xidi karaa oo kale taas oo kale oo la yidhaha suuradaas may way bannaantay way ka duwan tahay oo dee ruuxii mumaadilka ahaaba ama layulwaajid cuquubadiisi way bannaanayd oo kale oo dee taasi ay kaba mid ahayd xabsigeed oo suuradaa laga soo reebo iyadoo waxyaalaha kale cumuumaadkaa la adeegsanaya ujeedadna cumuum kalead soo qaadanaysaa la adeegsanaya ama lagu khaas yeelaya taasi wuxuu leeyahy ma bannaana maxaanay u bannaanayn isaga inoo sheegaya lanna takhsiisa horta waa mid laba daliil buu sheegay laba arrimood ama laba macne takhsiiskani inamaa yalxaqu lqawla qawl macnaa lafdi buu haleelaa alfaad buu haleelaa wax lagu dhawaaqayuu haleelaa wahada kana iidahan imika aan meesha kasoo kala soo baxnayna macna alqawli waa qawlka macnihiisiiyo maha lafdi waa wax macno ah marka isaga dee lama khaas yeeliyo waa ti aynu horeba usoo maray cumuumkani min cawaaridi alalfaad alfaadan lagu dhawaaqayo ku yimaada ee waxyaalo macnaa kuma imanayo arrinkanna waa macne hadalkan buu macnihiisii yeeshay cumuumna waa yeeshay marka xaggaa dee cumuumkan shumuul buu iska yeeshay marka kaasi waa mid weeye horta eeg taasi waa suura waliana takhsiisahu macno labaad takhsiiskiisa maanta halkan la khaas yeela naqdun burin bay u noqon lilmacnaa macnihii alladii macnahaasoo macnuhu waa maxay macnaha waa kaan inoo sheegay waa aliidaa imaka falaa taqul lahuma ufin macnuhu waxa waa aliidaa aladi tacalaqa almancu bihi manciguu ku tacalluqo waxaan dee mancintan la leeyahay waalidkii ha ku samaynina taa kaba dheeraada ama taxriimku macnahan ku jira muxuu ahaa waa aliidaa buu ahaa haddaba macnihii eeidaha ahaayee mancigaba keenay ayaa burina ay ugu sugnaanaysaa waxay noqonaysaa iyadoo dhibki jiro in la yidhaha haddana dhibkaasi waa banaayi dee macnihiiba markaa waa buray macnihii marka horeba manciguu ku tacalluqsanaabaa meesha kaba baxaya markaa taasba weeye oo ujeedadu marka waxa weeye halkan laba macno inoo sheegayo midi waxa weeyaan takhsiisku wuxuu ku yimaada haddaan soo koobo cibaaro ka yar waadaxsanna inoogu sheego bal sharxiisana ka waadaxsanay laakiin sarkashi baa baxrigiisuna kasii waadaxsanaaye waxa weeyaan cibaaro kooban ka hore waxa weeyaan atakhsiisu inamaa yakunu fi lcumuum walaa cumuuma ila fi lalfaad wey takhsiiska cumuum buu ku yimaadaa ee cumuumkana alfaadda lagu dhawaaqayuu kaba yimaadaaye waxyaalaha macaanida cumuum lama sheeganayo ama waxyaalaha ee arrinkan mafhuumkuna waa macne ee maha lafti lagu dhawaaqayo maaha nudqiga waxaan ka qaad dee nudqiga nudqi ma aha ee waa macnihii nudqiga weeye taasi waa mid arrinta labaadee uu inoo sheegay kale waxa weeyaan cibaaradiisan ku sugan macnahani mee mancigan laysu diiday ufin in lagu yidhaa waa min ajli lada dhibka meesha jira daraaddeed buu ahaa marka dee kol haddii taa ay hayd dee ma banaanaanayso in daliil uu meesha tilmaamo inayo darbi uu bannaan yahay iyadoo adii ku sugan yahay inuu sabi bannaan yahay iyadoo adii ku sugan yahay haddii kale macnihii marka horeba mancigaasi kuma yimi ayaa meesha kaba baxaya oo buraye sheekhu markaa isagoo taas weeye horta labada arrimood bay labadaa macnay leeyihin mafhuumkan muwaafaqa lama khaas yeeli karo alaa tara miyaanad arkayn anahu low qaala hadduu yidhaaho walaa taqul lahuma ufin walaakin idribhuma waa sida dee macnihii uu ku buurayo ufin ha ku odhana laakiin garaacu yidhaha kaana dalika munaaqadatan ufin waxaa loo lahaa dhibin bay ahayd tanna waaba dhib kaba weyn hadalkii isburin buu noqonayaa fa saara markaa wuxuu noqday ka takhsiis ilqiyaasi wixii qiyaas kuba yimi weeye oo la khaas yeelo taasna may banayn jirin oo waxyaalaha bal maalan qiyaaska kuba yimi indee marka horeba qiyaaskaa in la khaas yeelo ina iyaguba lafdi maahe taas may banayn jiro taasoo kaleu noqonaya ee gees kalena marka la eego shaafici oo kale iyo dee ciddii ku waafaqsani mafhuumkan muwaafaqo qiyaas bay ka dhigaan waxa qiyaas fi macna alasli iyo alqiyaas aljali iyo waxyaalahay kaba cabiraan oo dee qiyaasnana markaa lama khaas yeelo fasl wa ama takhsiisu daliil alkhidaab daliilkan daliil alkhidaab la yidhaaho eeg faxwa lkhidaab buu ina soo yidhi soo maha kaasi waa mafhuumkii muwaafaqaan yidhi daliil lkhidaabna waa mafhuumka mukhaalafa ay daliil lkhidaab yidhaahaan waa isla mid uun saasun u ogaada daliil lkhidaab waa mafhuum lmukhaalafa faxwa lkhidaabna waa mafhuum lmuwaafaqa haddaba in daliil lkhidaab la khaas yeelo fayajuusu waa bannaan yahay liannahu daliil lkhidaab ka nudqi dhawaaqoogi oo kale ayuu yahay ama wixii lagu dhawaaqaya alfaada ahaa fajaasa takhsiisu markaas u banaanaaday in la khaas yeelo macnuhu waa maxay lafdi ayaa yimi lafdigaa yimi dee nudqigiisan xukun baan kaba qaadanay laakiin mafhuumkiisa mukhaalafo ayaa dee iyadana wax kale oo wixii dee isaga xukum arrinkan ku khilaafsanaa ayaa xukumkan ka duwan bay yeesheen kiiba afraad kala duwane ay soo gelaysaa afraaddaa kala duwan haddii daliil aan u helo barhkood xukumkii manduuqa u siinaya oo mafhuumkii markaa ka saaraya xukumkii manduuqa ee iyaga ahaa wax laga aamusay markaa siinaya wuxuu leeyahy waa lagu camalfalaya isaga mafhuumkan mukhaalafo takhsiisi waa ku yimaada waana ka uu inoo soo wado fa idaa qaala hadduu yidhaaho bal maalan fi saa'imati alghanami zakaatun waa cibaaro kutubta fiqiga kutubtan usuulka kusoo noqnoqota in waxa xagga hoosana inoogu sugan lafdigan kumuu soo aroorin laakiin macnihiisu waa jira horta adugu waxa weeye lafdigan dee haddaanu sin u jirinna kolley waa lafdi jira ama macno jira weeye oo xadiidka uu tilmaamayo fi sadaqati alghanami fi saa'imatiha ida kanat arbaciina dee neef baa kuba sugan lafdigii saaimo iyo sadaqadii way kuba sugan tahay laakiin lafdigan a imaka ah fi saa'imati lghanami zakatun si ibnu salax iya uu kasoo naqliyo xaafid ibnu xajar talkhiis lxabiir wuxuu yidhahaba qowlka fuqahada iyo usuuliyiinta oo kale ay fii saa'imati lghanami azakaat xadiiaadna usoo naqliya mithaalaadna usoo qaataan waa xadiidka ahaa fii sadaqati lghanami fii saa'imatiha ikhtisaar ay soo ikhtisaarsadeen iyo dee alfaado kaleo ku dhowdhoweyn taasba weeyo bal adigu lafdigani sidiisa haddaan usoo aroorin macnihiisu waa macno jira haddaba bal taasoo kaleba wuxuu yihi bal markaa taasoo kaleba weeyaan buu leeoy fadalla wuxuuna tusayaa lafdigani calaa ana mafhuumkiisa mukhaalafo calaa annahu laa zakata fi lmacluufati tii la calfinaya inaan wax sakaa oo iyada ka waajibaya aanu jirin marka marka daliiltaa ina tuso ee ama halkan aan kaba qaadano jaaza waxa banaan an yukhasa in la khaas yeelo laa zakata fi lmacluufati aan halkaa hore mafhuum ahaan ugaba qaadanay oo fa yuxmala lagu xambaaro calaa macluufatin mid la calfinayay oo duna madee mid ahaan nooc ahaan oo duna macluufatin mid kala duunkeeda ujeedadiisa halkani waxa weeyaan sheekhu raximah llahu tacaala waa horta mafhuumku hadduu yahay mafhuum mukhaalafa taksiis waa ku iman karaa qowl labaad oo sharxiisa kusoo dhigtayna waa jiraayo oo la kala mid dhigaya mafhuumkaa mua- muwaafaqo oo iyada inaanay wax kuba iman karin sababtuna waxaana lafdi ma aha lafdi baanu ku iman jiray cumuuman taksiisku bal taasna waa jirtaa qowlka maanta halkan noogumus oo dhigan Eh, laakiin hadalkiisana ujeedadiisu waxay noqonaysaa inta dambe mithaalka idaaxiisu haddii la yidhaha fi saa'imati lghanami azakaat waa adhiga tii foofaysay ee daaqa mubaaxa ah ee ilaahay uun dee roobka ku bixiyey cunaysay zaka ka waajibaysa maxaa mafhuumkii mukhaalafad noqonaya haddii wixii la calfinayo gurigaad ku haysataa ama meel kalead ku haysataa laakiin wixiiba kharaj baa had iyo goor ku socdo waa la calfinayaa inaanay zaka ka waajibahayn waa mafhuumkii mukhaalafad wuxuu leeyahy haddaba suuradda dee inooga soo baxday halkaa ee noqonaysa laa zakata fi lmacluufa haddaan daliil helo oo daliil kala yimaado oo macluufadii kala qaadaya oo bal maalan macluufadii tijaaro loo haysay ninku halkan uu xoole ku raashiminaya laakiin inuu ka baac mushtareeyuu doonaya wuxuu dhaqanaya maaha uu isleeyahay caanahaasun aad kala heshid iyo wixii kale waa wuxuu doonaya inuu ka baac mushtareeyo haddii taasoo kale daliil khaas yeelaya may taa zaka ka imanaysa ina wax kale iyadna meeshii socotiyo faa'iido kale ay leedahay taa lama yidhaaho ama la yidhaaho macluufadu haddii dee sanadii oo dhan ay calfi cunaysa weeye dee ma- ma- dee loo soo iibinayo ee haddii ay bilaha qaarkood la calfiyo bilaha qaarkoodna daaqii mubaaxa ay daaqdomay kuwaasa lagaba soo reebo daliil kaba soo reebaya aan helo daliil marka taasna ay la xukum noqdaan untii saa'imada ahayd ay la xukum noqdaan kuwaa lasoo reebay way banaantay buu leeyahay halkan oo ujeedadu markaa taasba weeye laakiin oo wuxuu ka dhigaya inu xaggii nudqiga ta aan ka faa'iidaysano laakiin qowl labaad baa jiro oo isagana mafhuumka mukhaalafa inaan la taksiisinahayn sababtuna waxa weeyaan daliilu khitaab nudqi ma aha waa macno uun ee taksiiskuna min sifaati nudqi buu ahaa bal taasba wey faslon inta yar baan ku daray wa faama nasu naski falaa yajuusu ma banaano taksiisuhu naska ujeedadu waa wixii macno keliya uun lahaaba kasoo qaad ee isagu shay baa la cadeeyey xukumkana u gaara wax kaloo la wadaagsanaya maba jirin kaasoo kale taksiis kuma imanayo ka qowlihi sala allahu calay wasalam liabi burdata saxaabiga xaggoosaad magaciisu idinku sugan yahay yujziuka walaa yujziu axadan bacdaka bal xadiidka macnihiisu ama wuxuu ahaa un iyadoo malaa maalin ciideed ahayd oo intaan salaadii la gelin neefkiisii uu sii qalay ayaa rasuulka cadeeyey wixii qabla salaata la qalaa inay tahay in hilib la- la shidhaystay ama la iska qashay laakiin aanu ahayn odxiyad iyo nusugii markaas wax kalena muu hayn rasuulka ilaahay buu yihi jadacu macnaa waa neef riya ah oon weli waqtigii gaadhin ay odxiyo ku gelayd oo xar aan gaadhin ayuu yihi taasaan haystaa weliba iiga fiican musino oo marka la eego shilisoo taase iga war ka waran odxiya ma iga gudi kartaa inay da'diina markaa ictibaar bay lahayde markaasaa rasuulku u yidhi ha way kaa gudaysaa waa xaalo khaasa isaga ku khaas yeelay laakiin axad adiga dabadaayo kama gudayso marka markay noqoto abuburda imanka isagaa gaar ahaan inay uga gudaysa la cadeeyey tansiisku wuxuu ku yimi abuburda inay jadacadaasi maanta kama gudayso marka taasoo kale in la yidhaaho waa la saaraya dee inay eeg saaritaanku wax mutacadid u ahaa wax afraad leh ayaa barkood la saaraya kani afraadba ma laha ee waxay noqon kartaa in la yidhaho waa la nasakhay mooyaane takhsiis baa kuma yimi iyada halkan kama imanaysa weeye lanna taksiisa taksiisku waxa weeye an yukhraja in la saaro oo bacdu ma kii yukhrija waa idin danta yukhraja in la saaro bacdu ma kii tanaawalahu lafdu lafdigu wuxuu shameeyey qayb ka mid ah waa wax afraad leh ayaa qayb ka mid a xukumkii lafdiga laga saaraya wahada laa yasixu kaasi ma ansaxayo ma suurtogelayo weeye fi nasi calaa shayin bicayni marka la cadeeyo shay cayn ahaantiisa la cadeeyo waayo inay wixii lafdiga mid keliya kuba dhacayay dee in midkaa keliya la yidhaha waa la jajabiyey oo juziyaadkiisiba qayb laga saarayna wax dhacaya maaha haddii meesha laga wada saarana taksiis laguma magacaabaya naski bay noqonaysaa oo iyadoo la nasakhay oo la yidhaaho awburdana kama gudayso oo kale naski bay noqon oo kale taas bay noqonaysaa faslun wakadalika ma waqaca min alafcaali kole waqtigeena baa yar kooban maalinta damaantan racab allah subxana wa tacaala aclam faslun عادي ما كذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه بل waxaan kusoo jirnay baabkii koobnaa ee uu sheekhu raximah llahu tacaala inoogu sheegayay waxaan dee takhsiis ku imanayo ee intuu dee isagu shay afraad uu yeelanayo barhkood la saaro barhna ay baaqi noqdaan iyo waxaan dee takhsiis kuba iman baabkii uu dhigtay ka waxaan soo aragnay mafhuumkii muwaafaqo iyo mafhuumkii mukhaalafo iyo wixii isagu dee shay mucayan oo la caddeeyey naskii kuba yimi taas baynu soo aragnay taa arrimahoodii waxaa inoo dambeeyey markaa ficilkii bal rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba dhacay ee ay suurtagal laba wej ixtimaalaya ujeeddadu laba sifo yeelan kari lahaa waa hore kii aynuu soo marnay marka horeba uu inoo soo sheegay afcaasha inaan la sheegan karin cumuum iyaga lagu sheegan karin waana afcaashu ujeedaa bal ficilkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee laba xaalo ama laba sifo dee iyada ay suurtagal ahayd oo kala duwan inuu loo sameeyo dee labadaa xaalana ama labadaa sifana mar keliya uma wada dhacayo oo dee kollay sifo keliya ama xaalo keliya unbuu ku imanayaa ficilkii marka la samaynayo haddaba kasa kaasoo kale hore waxaynuu soo marnay haddii labadan weje uu ixtimaalayo ama labadan sifo uu ixtimaalayo aynu daliil u helo mid ahaan inoo caddeeyo kii ficilku ku dhacay dee kaasunbaaba lagu fasirayaa kii kalena meesha uu ka baxayaa haddii laakiin labadii sifo ee ay suurtagal ahayd inuu ku yimaado ficilkani aan wax inoo caddaynaya sifadii u dhacay aanu jirinna horeynu usoo aragnay inuu mujmal noqonayo laga joogsanayo bayaan u baahan kii weeye daba waxa weeyaanba markay noqoto xaggan tacmiim iyo takhsiis haddii ficil bal matalan aynu helo ficilkaasna laba xaalo ay ka suurtagal ahayd oo kala duwan in loo sameeyo mid ahaan aan helo daliilkii noo caddaynaya xaaladii uu ku dhacay taasi takhsiis maaha macnaha waxaynu hellay uun ficilkani sidii u dhacaye inay tii kale kumay jirin boo xaalo ka baxsan bay ahaydee takhsiis lama odhanayo takhsiisku wuxuu ahaa wax mutacadid ah ama wax afraad leh oo badhkoodna ay meeshii daliil lagu saaray badhna ay baaqi noqdeen ay xukumkii hore ku baaqiyeen kani marka horeba xaaladaa keliya u dhacay markaa takhsiis lama odhanayo haddii wax inoo caddaynaya xaaladii ku dhacay aanu jirinna dee iyada waaba kaa mujmalka ah oo laga joogsanayo bayaanka uma baahan saa daraaddeed xaaladan aan ogaanay ficilkani inuu ku dhacay aan ku fasiranayno ama aan ku xambaarayno xambaarkaasi maaha takhsiis oo dee takhsiis halkan cumuumeeshii meel cumuumba ma aha intaas weeye inta uu inoo keeni doonaa mathalan ficilkii aynu soo marray rasuulka ilaahay annahu jamaca bayna salaatain haddiiba lafdigaasoo keliya inoo yimaado laba salaadood buu jamciyey jamcigii wuxuu ixtimaalayaa inuu jamci taqdiim yahay waxaa kaloo ixtimaalayaa inuu jamcu takhiir yahay laakiin markaynu aragno salaad iyo ficil mar la sameeyo dee mar keliya jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir lama wada samayn karee mid unbaa dhacaya ama jamcu taqdiim unbaa dhici ama jamcu taakhiir haddaba haddii aynu daliil helo inoo caddaynaya jamcigani inuu jamcu taqdiim ahaa kaa kaleaynu ka tagnay maha macnuu in kan takhsiis meeshii ku yimo marka horeba tani intuu ka wada dhexeeyey badhna daliil inoo saaray badhna daliil reebay taas ma aha marka horeba xaaladan keliyunbuu kuba dhacayay xaalo labaad kumuu dhac ahayn saa daraaddeed tacmiim ma aha tan ama takhsiis ma noqonaysa intaa weeye inta uu halkan inoogu sheegi doono ee kole haddaan guud ahaan suuraysana waataan laqbadin wakadalika sidaasoo kale waxaa ah maa waqaca wixii dhacay min alafcaali afcaal ahaa laa yajuusu ma banaana takhsiisuhu takhsiiskiisa in la sheegto in xaaladan gaar ahaaneed ee daliilka aanu helaynu ficilkii ku xambaarnay ay takhsiis tahay taas walima bayanaa wixii aan soo caddaynay fii ma taqadama wixii inoo soo hormaray oo taasna halkuu inoogu soo caddeeyey waa halkii safxadee waxay ahayd maa yasixu bayaanu maa yasixu dacwa alcumuumi fiihi wamaa laa yasixu safxadii saddexiyo toddobaatankii baan umuuraha ku soo marray markuu afcaasha iyo taa kaba hadlaya waxooga ahayd iyo qadaaya alacyaan ana alficla waxaana weeye sababtu wadalika ana alficla ficilkii laa yajuusu ma banaana de inay nudqima isagu lafdi alfaadii cumuumka ficilku ka mid maahe ma banaana oo dacnaa suurtagal maha weeye an yaqaca inuu dhaco mar keliya uun calaa sifatayni laba sifo laba xaalo uun mar keliya lagu wada sameeyo oo jamacaasi matalan jamcu taqdiim uu noqdo iyo jamcu taakhiir mar wada noqdo ama jamac dhacay safar safarkii mar keliya uun safar dheer iyo safar gaaban uu wada yahay taasi ma dhacayso suurtagal maaha oo markaa fa yukhraj hadday taasi suurtagalto labada xaalo ay kulmi karaan oy ficilkan kulmi karaan markaa fa yukhraja la saaro ixdaahumaa mid ahaan bidaliilin daliilo halkaa la yidhaho tii la saaray waxa weeyaan dee xukumkii caamka kaba baxday waa takhsiis bay ugaba baxday la yidhaho fain dalla haddii uu tilmaamo oo ina tusi adaliilu daliil calaa anahu ficilkani lam yaqac inaanu dhicin ilaa calaa sifatin sifa uun mooye min asifatayn oo macnaa ujeedadu daliil aan hella inoo caddaynaya xaaladii ama sifadii uu ficilkani ku dhacay labadaa sifo kaba mid ahayd lam yakun daliilka aan helen sifadaasun ficilkii ku xambaaraynaa ee sifadii kalena meesha ay ka baxday dalika kaasi ma noqonayo takhsiisan takhsiis ma noqonayo waxaana arrintu ay tahay arrintaan horena usoo marray imikana aan sheegayoo waxaan cumuumku ku imanayaa lafdigiisan ayaa waxan uu kulansanaya afraade merkeriya ku wada dhacaya haddii aan takhsiis loo helin iyo wax barhkood saarayna dhammaan baa lagu wada xambaarayay laakiin ficilku dee xaalo keliya ayuunbuu kolba ku dhacayaa sifo keliyunbaa loo samayn karaa markaa ee isaga labadan sifo mar keliya looma wada samayn karo tacmiimku ama takhsiisku wuxuu ahaa badh oo la saaro wixii badhna la reebay iyadoo wixii marka hore haddaan takhsiiskani ku iman waxan ay wadaagsanayeen uu kaba dhexeeyey laakiin ficilku kolley xaalo keliyunbuu ku dhacaya oo haddaan salaad tukanayno dee kolley wej keliyun baan u tukanaynaa ama sifo keliyun bay kuba dhacaysaa meel keliyun bay ku dhici zaman keliyun bay dhaci saa daraaddeed cumuum marka horeba iyadu may lahayn marka xamligan aan ku xambaarayno sifa ahaani maaha takhsiis intaa weyn baabu bayaani aladilati alatii yajuusu takhsiisu biha wamaa laa yajuusu baabkii hore wuxuu ahaa waxa ay suurtagal tahay in takhsiis ku yimaado iyo waxaanay suurtagal ahayn takhsiis inuu ku yimaado kaas buu ahaa baabkana muxuu yahay baabu bayaani aladilati waxa weeye baabkani adilada caddaynteedii alatii adiladaasoo yajuusu uu bannaan yahay altakhsiisu takhsiis biha wax lagu khaas yeela ay bannaan tahay iyo wamaa laa yajuusu wixii aan iyada waxa weeye bannaanayn ee adilo ah in wax lagu khaas yeelo baabkii hore wuxuu ahaa waxaan la khaas yeelayo ee takhsiis kuba imanayo isaga takhsiis ku imanayo waa mukhasaskii kii la khaas yeelayo weeye kii aan dee takhsiis kuba imanayn amaa baabkani waa mukhasiskii waa daliilkii isaga takhsiisku ku xasilaya ama wax khaas yeelayay haddaba dee daliilkaas ama wax khaas yeelaya ayaa wixii bal ay daliil noqonayay wax khaas yeela iyo wixii aan daliil ahayn oon daliil u noqonayn takhsiiskii ayaa baabkan noogu imanaya waana baab iskaba dheeraan doono kani oo de waa intii ugu ahamsaneyd marka la eego xaggan alqowlu fi takhsiis marka cumuum iyo khusuus laga hadlayana waa inta ugu dheeree lagaba hadlo kuwan baa dee abwaab kala duwan ama fusuul baa isdaba socota ayaa inoo iman doono waa mukhasiskii imika wixii la khaas yeeli kaa horena waa kii la khaas yeelayay keebaa la khaas yeeli karaa takhsiis ku iman karaa iyo keebaan takhsiis kuba iman karin imikana maxaa wax khaas yeela daliilka takhsiiska keenaya ama mukhasisku muxuu yahay daliilkeebaa si aanaynan ku tirinayn inuu mukhasis yahay intaa wey waxaynago laakiin waa dee baabkaba intii ugu ahamsanayd waaladilatu adilada allatii adiladaasoo yajuusu ay bannaan tahay altakhsiisu in wax lagu khaas yeelo biha iyada wax lagu khaas yeelo darba inay lafdigii caamka ahaa adigu hawadaada iyo doonitaankaaga iyo ra'yigaaga uun ma odhanaysid intana loola jeedaa intana loolama jeedo intana way kaba baxday taa lama odhanayo waa in waxaan haddii inay lafdigani cumuum buu lahaa afraad dhan buu ku wada dhacayay wixii jinsigiisa ama afraadda jinsigiisa uu wada shaminayay waxaa barhkood xukunkan caamka looga saaraa waa inuu daliil noqdo haddaba daliilkiibaa dee qayba noqonaya takhsiiskaasi inoogu xasilayay marka wuxuu yihi horta waa laba qaybood adilada wax khaas yeesha ama takhsiis uu ku xasilaa marka muttasilun oo iyo wa munfasilun oo waxa weeye labadaasi wahuma labada imika darbi ama labada nooci muttasilun waa nooc isagu ah caamka la xidhiidhsaday oo isagu gaar ahaanba aan loo sheegi karahaynuun ka gu-i karahaynba lafdigan caamkii caamkii laba socdoo la xidhiidhsaday lafdigu khaas yeelayay ayaabuu la socdaa gaar ahaanna ifaadaba uma lah uu wax inoo faa-iideeyo haddaanu isagu caamkan raacin iyo wa munfasilun mid soocan oo dee daliil gaara oon isagu gooni isu taagaya ifaadadiisa gaarka a leh laakiin lafdi kaloo caam ahaa dee isagu intuu ka khaasan yahay khaas yeelaya un falmuttasilu ka isagu muttasilkii huwa alistithnaau washardu wataqyiidu bisifa waxa weeye daliilkan ama mukhasiskan muttasilkii waa istinihii shardigii ataqyiid bisifa intuba caamkii unbay la jiraan ay la socdaan gaar ahaanna ifaado ay waxay noo faa'iideynayaanba haddii iyadoon mustathaa minhu iyo wixii aanu jirin lafti istinoo lala yimaado iyo dee taasoo kale dee faa'iide maba laha ama shardi aan wixii uu shardiga u ahaa laba socon oo gaar ahaan isuma taagayaan ee lafdiga caamkunbay mar la soo aroorayaan lana socdaan iyo sifo oo wax lagu qaydo walaha istinahan iyo shardigan iyo taqyiidkan bisifa ee adee mukhasisaadkii mutasilkaa ah abwaabun abwaab baa u sugnaatay waayo hadalkooda dheeraan doona taati imanaysa in sha allahu tacaala abwaab inoo soo socotaa mid kastaba inoogu iman doona aan ku ogaan doonaano wixii dee axkaam ay leeyihiin wa ama almunfasilu mukhasiska isagu munfasilkaa waa daliil gaara oon dee daliilkii caamkaaba aan la soconay ka gooniya goor ahaan dee gaar ahaantiisana u joogsanayo ifaadadiisa gaarka aana lihi fadarbani isna laba qaybood weeye labuu noqonaya min jihati alcaqli darbun waa nooc min jihati alcaqli xagga caqliga ka ahaanayo oo ujeeddada wax daruuro caqli ama nadarkii caqligu uu keenayo oo lafdigan caamkaa inaan dee cumuumkiisaas loo wada jeedin ama qaybi afraaddiisa ay kaba baxaysa caqliga uu keenayo wa min jihati asharci wa darbun darbi min jihati sharci xagga sharciga kaba ahaaday oo ama qur-aan ha noqdo xadiid ha noqdo ijmaac haba noqdo iyo dee bal umuuraha kale inoo raacaya ee iyadoo daruuro caqli ama nadarkii wuxuu keenaya aan ahayn midnoo kaa weeye markaa kaa dambe min jihati sharci baa dee ka maqsuudkii inoo isna waxoogaa inoo noqon doono ah fa ama aladii kii min jihati alcaqli xagga caqliga ka aaday ujeeddadu waxa ay tahay in daliilkan wax qaas yeelayaa midi mutasil buu noqday waa istitinya shardi iyo taqyiid bisifa oo inoo dambeeyaan kii munfasilkaana laba daliil buu inoo sheegayaa daliil caqli ah oo takhsiiskii keenaya iyo daliil isagu sharciya oo dee takhsiiskii ama wax khaas yeelaya bal kii caqliga kooban ayuu